waxa weeyaan tukanraqi waxay ku taallaa dee bartamaha somalilan gobolka sool bay ka tirsan tahay ilaa kontomiyo kilomitr bay u jirtaa laascanood anigu xukuumaddii horaan ka tirsanaa ee udub labadii kun iyo toddobadii bishii novembar ayaa ciidankan imika tukanraq tegay aanu geynay gambara oo laascanood dusheeda ah markaa waxay ahayd maamul fidinta sharciga ah ee somalilan inay xuduudaheedi gaadho waxaa dayacay runtii arrintaa xukuumaddii kulmiye ee hore oo toddoba sannood iyo badh haysay talada oo tallaabo ay dib uga soo noqoto dalka muujiya tallaaba horoo qaada aanay jirin ayaa dayacay markaa waxaa weeyaan toban sannadood buu ciidanku halkaa fadhiyay waana dembi inuu ciidanku halkaa fadhiyo waxay ahayd in mar horeba xuduudihii la gaadho tegitaanka nimanka ciidanku tegay tukaraq goob ka mida goobaha somalilan buu tegey anigu waxaan qabaa inay tahay tallaabo loo baahan yahay waana tallaabo sharci ah waxa weeyaan in xuduudada somalilan lasoo xidho oo la gaadho dee waxa ku xidhan jiritaankeena iyo ictiraafkeena qolada koonfurtuna ayagana waxaa ugu xidhan in aan layn aqoonsan oo jiritaankeenna ay dafiraan ayaa ku xidhan inay ku murmaan qaybo ka mida somalilan marka halkaa waxaan qabaa anugu tallaabo loo baahnaa bay ahayd in la tagana waajib weeye in la sii socdo oo xadka la gaadhana waajib weeye waa waajib qaran oo xukuumadda wixii loo egmaday ah waa waajib dastuuri ah waa waajib saaran qof wal oo reer somalilanaba in la difaaco xuduudaheenna in ciidamada la taakuleeyo in si wada jira loo wada galo hawshaa oo aanay hawshaas uma qaybsana macaarid iyo maxaafid midna uma qaybsanaa waa hawl qaran marka hawsha anigu boqol kiiba boqol waa taageersanahay waxaanan ku dhaliilsanahay dowladdii hore ee kulmiye inay ka seexatay dowladdan imaka tallaabada ay qaadayna hadday dib uga soo noqoto oo ay dib uga soo laabato waxaan qabaa inay tahay khiyaamo qaran waana ognahay oo dowladdii hore hawadii way dayacday somalilan waana sheegto farmaajaa sheeganaya inuu xukumo hawada somalilan waxaa kaloo aynu ognahay aan xoogaal u nahay inay xitaa badda lafteeda hunguraynayaan sidai awood ciidan ugu heli lahaayeen ee maraakiib iyo u heli lahaayeen hubkii ay ku qabsan lahaayeen markaas taas waa dayacaad ka timi shacabka reer somalilan